From Washington, the voice of America, VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa maalin sabti ah bisha februarina waa siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska afrika idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
We will do everything we can with the police, with the security services, with all that we have at our disposal.
codkii ra-iisul wasaaraha britain david cameron oo sheegay in dowladdiisu aanay waxba la hari doonin sidii ay uga hortegi lahayd weeraro argagixiso oo ka dhaca waddankaasi warbixin ayaannu idinka haynaa waxaad kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka madaxweynaha dalka ukrain betro boroshenko ayaa cambaareeyey dilka loo geystay hogaamiyaha mucaaradka ruushka ee boris nemson nemsof aan idhaahdee kaas oo lagu dilay moscow shalay jimcihii kadib markii uu dad ku booriyey mudaharaad lagaga soo horjeedo dagaalka dalka ukrain ee uu horkacayo madaxweynaha ruushka valadimir putin master boroshenko ayaa ugu yeedhay nemsof inuu ahaa buundo isku xidha dalka ukrain iyo ruushka ka hor saacada uun intii aan la dilin hogaamiyaha mucaaradka ee ruushka ayaa kus- ka soo muuqday idaacad laga leeyahay dalka ruushka isaga oo dadka degan moscow ugu baaqay in ay isu soo baxyo sameeyaan maalinta axadda taas oo ay kaga soo horjeedaan madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin sidoo kalena madaxweynaha dalka faransiiska francia hollande ayaa isaguna dareen cadho leh ka muujiyey dilka loo geystay hogaamiyaha mucaaradka ee ruushka isaga oo ugu yeedhay toogashadaas dil nacayb ku salaysan
aqalka koongareeska ayaa xalay meel mariyey sharci qarash garaynaya wasaaradda amniga gudaha ee maraykanka muddo toddobaad ah taasoo ugu yaraan si ku meel gaar ah uga baajinaysa inay gebi ahaan istaagaan shaqooyinka hay-adda ay saaran yihiin mas-uuliyado argagixiso la dirir mudanayaasha aqalka hoose ee wakiilada ayaa tallaabadani ansixiyey gelinkii dambe ee jimcihii shalay iyagoo laba meelood saddex ugu codeeyey waxirun kadib markii aqalka sare ee senatka uu isla sharcigaasi meel mariyey madaxweyne barack obama ayaa durbadiiba aqalka cad ku saxiixay hindisa sharciyeedkan aqalka koongareeska ayaa hadda haysta muddo toddobaad ah si ay xal uga gaaraan kala aragtiduwanshahooda arrinta la xidhiidha si looga fogaado in wakhtiga halka toddobaad ah uu sharcigan ka dhammaado sharciga ayaa fasaxaya lacagaha ku baxa shaqaalaha hay-addan oo ay ku jiraan ilaalada xuduudaha shaqaalaha baarista ka sameeya eerboorada iyo xubno ka mid ah ilaalada xeebaha maraykanka haddii koongareesku uusan ansixin lahayn sharcigan ayaa qiyaastii soddon kun oo shaqaale ah waxaa laga fariisin lahaa shaqooyinka halka laba boqol iyo afartan kun oo kalena ay lacag la-aan ku shaqayn lahaayeen
dalka ukrain ayaa laga soo sheegayaa in bariga dalkiisa ay ka jiraan khasaare dhimasho madaxweynaha dalka ukrain petro poroshenko ayaa isagu leh kooxaha ruushka taageeraa waxay weli ku xadgudbayaan heshiiskii xabajoojinta ahaa ee la gaadhay bilowgii bishan afhayeen u hadlay ciidamada milatariga ee dalka ukrain ayaa sheegay in saddex ka mid ah askarta ciidamada la dilay sidoo kalena toddoba kale la dhaawacay kadib iska hor imaadyo dhex maray kooxaha goonigoosatada ah iyo ciidamada kuwaas oo ka dhacay bariga dalka ukrain madaxweynaha dalka ukrain ayaa isaguna sheegay in ciidamadiisu ay diyaar u yihiin in ay hubka culus dib ugu celiyaan jiidaha hore ee dagaalka hasi- haddii xasilooni darradu sii socoto
maraykanka iyo kuuba ayaa sheegay in xoogaa horumara laga sameeyey wareeg labaad oo wadahadallo ah oo labada dhinac uga socda magaaladan washington labada dhinac ayaa kulmay jimcihii si ay bal u eegaan suurtagalnimada in washington iyo havana ay dib u soo celiyaan safaaradahoodii kadib muddo konton sannadood oo xiriirka dowlaasiyadeed ee labada wadan u go'naa wadahadallada ayaa lagu soo waramayaa in la isku afgartay iyadoo madaxa wafdiga maraykanka ee wadahadalladan kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka robert jacobson uu qiyaasayo in labada dal safaaradahooda ay furan doonaan marka uu dhacayo shir madaxeedka dalalka koonfurta america ee lagu qaban doono banama bisha abril ee soo socota wadahadalladan ayaa qayb ka ah tallaabo uu hindisaheedu lahaa madaxweyne barag obama oo ku doonayo inuu ku soo afjaro xunaqabatayn ganacsi oo uu maraykanka ku hayay kuuba muddo aad u dheer
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington ra-iisul wasaaraha britain ayaa difaacay adeega hay-adihiisa ammaanka kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in nin u dhashay britain oo ka soo muuqday muuqaalada fiidiyow ee isis ee gowraca lahaystayaasha reer galbeedka ah uu ku jiray liiska dadka argagixisada ay ku tuhmayeen britain ee hay-adaheeda ammaanku ay isha ku hayeen sida uu magaalada london kaga soo waramayo wariyaha v o a seelaha henessy khubarada dhinaca ammaanka ayaa sii wada dooda la xidhiidha sida ugu wanaagsan ee loola dagaalami karo xagjirnimada ku baahaysa yurub maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya warbixin arrintaas la xidhiidha ra-iisul wasaaraha britain david cameron ayaa jimcihii shalay ballan qaaday in xukuumaddiisa ay adeegsan doonto wax kasta oo kalaankeeda ah sidii ay uga hortegi lahayd in qolyaha xagjirka ah ay ka geystaan weeraro argagixiso dalkaasi
with the police, with the security services, with all that we have at our disposal.
wax kasta oo kalaankeenna ah ayaannu samayn doonaa buu yidhi innagoo adeegsanaynaa ciidamada booliska hay-adaha ammaanka iyo dhammaan awood kasta oo aan heli karro inaannu helno dadka ku howlan argagixisada iyo xagjirnimada si aan uga dhigno kuwo aan waxyeello noo geysan karin khamiistiina dhaaftay ayaa waxaa lasoo wariyey in ninkii ka soo muuqanayay filimada gowraca ee isis ee lahaystayaal shisheeye uu yahay moxamed emwazi ninkaasi ayay la socdeen mas-uuliyiinta ammaanka ee britain muddo shan sannadooda ka hor inta uusan ka soo muuqan filimadan dabcan lagu duubay gudaha syriya haatan ayaa qaar ka mid a hogaamiyaasha siyaasadda ee britain ay ugu baaqayaan dowladda inay adkayso dabagalka iyo la socodka dhaqdhaqaaqa shakhsiyaadka looga shakiyo argagixisanimada hay-adaha amniga gudaha ee britain ayaa hadda adeegsada tallaabooyin ay ugu talagaleen ka hortegista iyo baarista dadka looga shakiyo argagixisanimada ee aan la eedayn karin ama aan la masaafurin karin sharci ahaan tallaabooyinkaasi oo ay ku jiraan in lagu xiro qalab lagula socdo dhaqdhaqaaqooda iyo dhaqdhaqaaqooda dibadda oo la xadido dadka arrimaha amniga ka faalooda ayaa qaba in tallaabooyinka argagixiso la dirarka ee britain iyo guud ahaan dalalka yurub ee tobankii sannadood lasoo dhaafay ay yihiin kuwo guuldaraystay haatanna ay doonayaan in wax laga bedelo iyadoo dowladuhu ay bilaabayaan inay adeegsadaan tallaabooyin ad adag oo ay boolisku kula macaamilayaan halista argagixisada shuwan grigori waa qabiir ku takhasusay arrimaha ammaanka waxna ka dhiga jaamacadda durham university People are saying, look, we have accommodated, we have reached out to Muslim communities, we have sought harmony, and so on.
dadku waxay leeyihiin waxaannu soo dhoweynay muslimiinta oo aan xiriiro la samaynay si marka loo eego ilaa iyo xad arrintaasi guulo waa laga gaaray laakiin yurub waxaa fara ba-an ku haya weeraro iyo halis argagixiso oo kaga imaanaysa shakhsiyaad waana iska caddahay in sida yurub ay arrimahan u wajahayso ay ka dhalanayaan kumanaan jihaadoona booliska caalamiga ah ee interbol ayaa sheegay in dad gaaraya ilaa iyo shan kun oo qof oo reer yurub ah inay u socdaaleen syriya si ay uga barbardagaalamaan isis grigori waxa uu leeyahay tobankii sannadood ee lasoo dhaafay siyaasadaha dalalka xubnaha ka ah hay-adda booliska caalamiga ee interbol ee ku wajahan mujtamacyada muslimiinta ee dalalkooda waxay ahayd mid isbedeshay guud ahaan yurub dalalka qaar sida faransiiska iyo austriya ayaa waxaa yaraadee dulqaadkoodii ku wajahnaa muslimiinta iyo dhaqamada islaamka faransiisku waxa uu mamnuucay qaadashada dumarka muslimiinta ee niqaabka iyagoo sida uu qabo grigori filayey in muslimiintu ay addeeci doonaan dhaqamada cilmaaniyadda ku dhisan ee waddankaasi dalalka la isku yidhaahdo skandinafiyanka ee reer yurub ayaa dhinaca kale uu qabaa grigori in habka ay u wajahayeen muslimiinta inuu ka dabacsanaa dadaal ay ku doonayeen inay dabciyaan xiisad ka dhex ooganta muslimiinta waddamadaasi ku nool iyo dadka aan muslimiinta ahayn laakiin iyadoo xagjirnimada iyo tirada weerarada argagixiso ee yurub ka dhacaya ay sii kordhayeen waxa uu leeyahay grigori xitaa waddamadaasi waxay ka sii fogaanayaan dulqaadka iyagoo xoogga saaraya wax kabeddelka sharciyada booliska iyo isdhexgalka bulshada
a shift in the center of gravity in Europe towards.
markaad fiirisa buu yidhi habdhaqanka dowladaha yurub waxaa sii daciifayey dulqaadka waxay ku adkaysanayeen in xoogga la saaro isdhexgalka bulshada taasina waxay keentay in dad ay dareemaan in diintooda darteed loo cadaadiyey oo markaasina argagixisanimadu ay bulaasho catherine brown oo iyana ku xeel dheer arrimaha argagixisada ayaa qabta in tallaabooyinka cusub ee reer yurub aysan lahayn cirib wanaagsan waxay leedahay waddamada yurub iyagoo isku dayaya inay xoojiyaan booliska inay iska indhatirayaan dhibaatooyin waaweyn oo sii xoogaysanaya oo sii xoojinaya xagjirnimada oo ka jirta qaaradda yurub The one thing that does cover European countries as a whole is the counterterrorism programs.
hal shay oo aan waxba ka tarin dalalka yurub guud ahaan ayaa ah in mashaariicda argagixiso la dirirka loo adeegsaday in dad gaar ah lagu faquuqo intii xoogga la saari lahaa adkaysi iyo waxwadaqabsiga bulshada xagjirnimada ayay si fudud ugu arkaan bay tiri arrin dhinaca ammaanka ah oo booliska iyo hay-adaha ammaanka oo keliya ay wax ka qaban karaan intii ay fahmi lahaayeen xagjirnimada waxa ay ka dhalato iyo dadka u nugul hanaanka loo maro arrintaasi oo dabcan u baahan in lagu xaliyo wax ka qabashada dhibaatooyinka bulshada haysta waxay ku doodaysaa katharine waddan kasta oo yurub ku yaala dadka muslimiinta ah waa kuwo ka fursad yar mujtamacyada kale ee aan muslimiinta ahayn sidaa daraaddeed bay tiri in xagjirnimadu ay korodho ma aha wax la yaab leh gaar ahaan marka dhaqaalaha uu gunti isku geejin ku jiro dadkuna aysan nolol fiican heli karin waxay soo jeedisay in dowladuhu ay xoogga saaraan horumarinta kaalinta dhaqaale siyaasadeed iyo midda bulsho ee mujtamacyada muslimiinta ee ku nool waddamada yurub
warbixintii wariyaha v o a seela henesi waxaynu soo koobiyey wariyaha v o a maxamed colaad xasan oo istuudiyaha igula sugan
weli waxaad naga dhegeysaneysaan v o a oo toos idin kaga imaaneysa magaalada washington xukuumadda somalilan ayaa lagu sameeyey iskushaandhayn iyadoo xilalkii ay hayeen laga qaaday qaar ka mid ahaa golaha wasiirada somalilan halka kuwo cusubna la magacaabay iskushaandhayntan ayaa sidoo kale magacaabis iyo xilka qaadis lagu sameeyey qaar ka mid a hoggaanka sare ee ciidamada wariyaha v o a ee hargeysa barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan ku eegaya war-saxaafadeed xali saqdii dhexe ka soo baxay aqalka madaxtooyada somalilan ayaa lagu shaaciyey iskushaandhayntan iyadoo magacaabistan iyo xilka qaadistan ayaa saamaysay golaha wasiirada agaasimayaal guud hoggaanka ciidamada hay-adaha madaxa bannaan ee qaranka iyo la taliyayaal mas-uuliyiinta xilka laga qaaday oo tiradoodu dhan tahay toddoba mas-uul ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in madaxweynuhu uga mahadnaqay muddadii ay xilka hayeen iyo mas-uuliyaddii ay guteen waxaanay kala ahaayeen wasiirka hore ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada maxamuud axmed barre garaad wasiirka hore ee wasaaradda biyaha xuseen axmed cabdille wasiir ku-xigeenka hore ee wasaaradda xanaanada xoolaha cabdiraxmaan jaamac cabdalle taliyo hore ciidanka ilaalada badda ee somalilan jenaraal axmed cusmaan cabdi abaanduulihii ciidamada qaranka somalilan cabdilaahi xaaji jaamac calas agaasimi hore ee wasaaradda shaqadii arrimaha bulshada maxamed muuse xaaji cabdi gallaydh iyo guddoomiyihii hore hay-adda shaqaalaha dowladda nuux sheekh muuse ducaale dhinaca kale wasiirka maaliyadda cabdicasiis maxamed samaale iyo wasiirka waxbarashada samsam cabdi aadan ayaa loo kala bedelay xilalkii ay hayeen iyadoo samaale loo magacaabo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare halka samsamna loo magacaabo wasiirka maaliyadda wasiirka dhallinyarta iyo ciyaaraha cali siciid raygal ayaa loo bedelay inuu ahaado wasiirka wasaaradda dibadejinta halka wasiirka xanaanada xoolaha dhigta cabdi awdaahirna loo magacaabo inuu noqdo wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dhinaca magacaabista axmed cabdi kaahin ayaa loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda dhallinyarta ciyaaraha iyo dalxiiska halka baashe cali jaamacna loo magacaabay inuu qabto xilka wasiirka wasaaradda biyaha sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa loo magacaabay inuu noqdo cumar sheekh maxamed faarax dhinaca wasiir ku-xigeenada oo ka kooban sagaal iyo toban wasiir ku-xigeen ayaa isugu jira kuwo cusub oo la magacaabiyo kuwo laga bedelay wasaaradihii ay joogeen oo loo wareejiyey wasaarado kale waxaanay kala yihiin cabdi daahir camuud waxaa loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha somalilan halka axmed faarax cadarana loo magacaabay inuu ahaado wasiir ku-xigeenka maamulka gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha xusmaan garaad soofi ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda boosaha isgaadhsiinta halka xasan dahar dhambiille loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka axmed maxamed nuur oo loo yaqaano indhacase ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga halka nuur cusmaan guuleedna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda diinta iyo waqaafta cabdikariin axmed mooge hore oo ahaa wasiir ku-xigeenka kalluumaysiga ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta cali axmed maxamed oo loo yaqaano dhagoole ayaa loo magacaaba inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda warshadaha halka cali maxamed cilmi oo gadheer loo yaqaanana loo magacaabay inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha cabdiwaaxid cabdiraxmaan cabdiqaadir oo hore u ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa loo magacaabay inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada halka wasiir ku-xigeenkii xilkaasii hayay shugri xariir ismaaciilna loo magacaabay inuu noqoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanka yuusuf cismaan garas ayaa loo magacaabay inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha iyo dalxiiska cabdirashiid xuseen cabdille carab ayaa isna loo magacaabay inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka halka nimco xuseen qowdhan oo ahayd wasiir ku-xigeenkii wasaaradda caafimaadkana loo wareejiyey inay noqoto wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibudejinta siciid cabdi maxamuud jaamac ayaa loo magacaabay inuu noqday wasiir ku-xigeenka wasaaradda duulista hawada halka jaamac cabdilaahi biinna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga maxamed xaaji aadan cilmi ayaa loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda halka axmed nuur aw cabdi shaacirna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda rashiid ismaaciil kaahin ayaa isna loo magacaabay inuu noqdo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dhinaca ciidamada jenaraal maxamed xuseen faarax oo loo yaqaano xiirane oo hore u ahaa taliyaha ciidamada asluubta somalilan ayaa loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka badda halka jenaraal maxamed cusmaan xudhuun loo magacaabay inuu noqdo taliyaha ciidanka asluubta cabdixirsi ducaale ayaa isna loo magacaabay inuu noqdo abaanduulaha ciidanka qaranka sidoo kale war-saxaafadeedka waxaa lagu sheegay inuu madaxweynuhu magacaabay hay-ado madax bannaan taas oo maxamed mixillo boqorro loo magacaabay inuu ahaado guddoomiyaha hay-adda shaqaalaha dowladda halka siciid xasan cabdilaahina loo magacaabay inuu ahaado maareeyaha hay-adda xidhiirinta raashinka waxaa kaloo war-saxaafadeedkan lagu sheegay in madaxweynuhu cabdo axmed aayir u magacaabay inuu ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha dibadda halka maxamed ibraahim qabarna loo magacaabay inuu ahaado la taliyaha madaxweynaha arrimaha xisbiyada iyo doorashooyinka barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
galabnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey soo badanaya dalxiisayaasha booqanaya deegaanadii uu ka curtay loolankii iibinta loogu raadinayo xornimada iyo sinaanta dhanka cadaaladda ee dalka maraykanka madowga ah ee magaalada selma ee gobolka alabama wariyaha v o a chris simkins ayaa warbixintan soo diray cabdiraxmaan xuseen fure ayaa ina soo koobaya
dhawaaqa taaha iyo garaacad maqasheen waa dad maraykan madowa oo dibadbax nabdoon samaynayo oo booliisku uu u garaacayo si naxariista raac sannadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii iyadoo dhacdadaasi ay ka dhacday magaalada selma ee gobolka alabama bishii maaji sannadii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo shantii toddobada bisha soo socota ayaa la filayaa in madaxweyne obama uu hogaanka u qabto maamuus loo samayn doono sanadguradii kontonaad ee ka soo wareegtay axaddii loo asteeyey ama loogu magacdaray axaddii la qubay dhiigga badan ama la daadiyey the blady sunday taasoo ahayd maalin ay saraakiil boolis oo caddaana ay si axmaqnimo ah u garaaceen dad madowa oo samaynayay dibadbax nabdoon oo ay ku doonayeen in ay xaq u helaan inay codeeyaan meeshana ay ka saaraan caqabadaha dadka madowga ka hortaagan inay codeeyaan iyo inay helaan xaq badan oo ka maqan iyadoo dibadbaxaasi uu ka dhacay magaalada salma ee gobolka alabama haddaba muddooyinkan waxaa soo badanaya dalxiisayaasha xarumahaasi booqashada ku tegaya ee ku bixinaya dhaqaale aad u fara badan mar kale aan milicsanno dibadbixii maalintaasi taariikhiga ahayd ee horseeday in dadka madowgu ay helaan xuquuq badan oo xilligaasi ka maqnayd oo xilligaasi horkacayay hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda dadka madaniga ah ee kalar ahaan loo faquuqo dor martin luther king the jr iyadoo maalintaasi laga joogo konton sano ayaa dad ku sugan magaaladaasi waxay weli taariikhda maalintaasi ka bartaan dadkii goobjoogga u ahaa maalintaasi taariikhiga ah arday halkaasi wax ka barta ayaa yidhi waa wax dareen wanaagsan leh oo aannu uga mahad celinayno awoowayaasheen hadda xaq baannu u leenahay inaannu codayno oo aannu helno waxyaabo badan oo aan xilligaasi la heli karin dhibaatada iyo isku dhaca ugu darna ayaa ka dhacay buundada ama bridjka lagu magacaabo edmard bates kaasoo soo saaray wejiga dhabta ah ee dadka caddaankaa ay ku muujinayaan inay yihiin kuwa ugu sarreeya midabta koorka jira dhibaatooyinkaas dadka madowga ah ee loo diiday inay ka codeeyaan qaybo ka tirsan koonfurta dalka bal aan dhegaysanno qayb ka mida khudbadihii uu soo jeediyey hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda madaniga ah dr martin luther king the jr And we must let the world know that it is necessary to protest this threefold evil.
waxaa waajib inagu ah inaynu caalamka ogeysiinno in aynu la dagaalamayno sharka fashilmay ee labada weji leh ee kale ah xuquuqdeenna oo naloo diiday iyo arxandarrada booliska soddonkii sano ugu dambeeyey ee dadka degan koonfurta dalka aad uga qajileen ama wejigabahay ku noqotay in muddooyinkii ugu dambeeyey ay goobahaasi dhibaatooyinku ka dhiceen ay soo jiidatay boqolaal dalxiisayaala lee sentel oo ah madaxa laanta dalxiiska ee gobolka alabama Our job is to make sure that people learn about the story beyond just the fact that Martin Luther King made a lot of great speeches, because there were ordinary people who had. a lot shaqadeennu to waa lose.
inaannu hubinno in dadku ay bartaan taariikhda ka dambaysa dr martin luther king khudbadihiisii badnaa ee wanaagsanaa ee uu soo jeediyey maxaa yeelay dad badan ayaa ku waayey shaqooyinkoodii iyo naftoodii waxay mudaharaad u sameeyeen in uu isbeddel ka dhasho koonfurta dalka iyo adduunkao dhanba hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda dadka madaniga ah ee kalar ahaan loo faquuqo martin luther king ayaa si weyn loogu xasuustaa halgankii u soo galay sidii dadka madowga ay u heli lahaayeen xuquuq badan oo ka maqnayd kaasoo intii uu waday dadaalada uu ku raadinayo in dadka madowga inay helaan xuquuqdooda loo xiray loo jirdilay loo aflagaadeeyey sidoo kalena la masabiday iyadoo la damacsanaaba in gurigiisa dab laga shido hogaamiyihii u doodi jiray xuquuqda dadka madow martin luther king ayaa sidoo kale lagu xasuustaa khudbado taariikhiya oo ay ka mid ahayd I have a dream, brothers. I have a dream today.
waxaa ii muuqata rajo iyo riyo wanaagsan
warbixintii wariyaha v o a chris simkins waxaa inoo soo koobayey wariyaha kale v o a cabdiraxmaan xuseen fure ismaaciil aad baad umahadsantahay haatana waxaa dhegeystayaasha aanu haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ay wada sugayeen hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha faahino waraaqo fara badan oo naga soo gaaray dhegaystayaasha barnaamijkan sida weyn ugu xiran iyo asxaabtooda ah ayaanu haynaa annagana heesaa nugu talagalna iyo heeso weliba ay naga soo dalbadeen labadana waanu haynaa marka sida caadiga ah aan ku bilaabo warqadda ugu horreysa aan galabta hayo waxay ka timid hooye maryan nuur ducaale sahre ciidla nuur waa waryaheenna iyo raxme ciidla nuur waa dhammaan ilmo ciidla nuur axmed aa ku jira ifraax way ku jirtaa xasan nimco najma ibraahim maxamed mumtaaz mubaarak muha dhammaantood waa ilmo ciidla nuur maasha allah dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan xasan cumar nuur dacar iyo marwadiisa kalatuun maxamuud cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay baa layidhi magaalada hargeysa waxay leeyihiin reerkii isku raaga ubad khayr qabana kale hela ilaahay idinka dhigo heesna way soo dalbadeen ibraahinow laakiin intaanan heesta u gudbin warqadaad hayso dhambaarkan wuxuu naga soo gaaray ismaaciil maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhahdeen negeeye cali khaliif safiirka loo yaqaano iyo maxamed geydh caabi iyo rashiid uu guuleed xeyd dhammaantoodna waxa ay joogaan somalilan iyo etoobiya waxayna jecel yihiin inay hambalyo meher ay hawada u marayaan heestan ay u cayaaraan farax maxamed ciise musbaar iyo waxay yidhaahdeen cabdulqaadir maslax cali oo meherkooda uu ka dhacay diridhabo laba iyo labaatankii bishan february ee sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanay leeyihiin gacal iyo sokeeyow gurikiina lagu farax guulo lagama waaye gobonnimo ku aqalgala
wa waaba loo soo gabiya aamiin tan raacinaynaa iyagaa burkii soo dhameeyey warqadan haddaan raaciyo intaanan soo qaban heesta ugu horeysa barnaamijka waxay ka timid ismaaciil xuseen farjar waaw maanta wariyayaashun baaba saas u dananaya ibraahim malaha asxaabtoodii baa la galay iyo maxamed ismaaciil waa bere iyo cabdishakuur ismaaciil waa bere iyo khadar cabdiraxmaan maxamuud iyo maxamuud siciid daahir dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalasho ah u dirayaan baa la yidhi amiirka cumar ismaaciil waa beri iyo sidoo kale amiiradda baa layidhi kalatuun maxamed oogle oo wiil ugu dhashay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari magaca waxaa layidhi caashacuud ayaa loo deynayaa hees banaadira ah iyo ducadana waa daanduri ibraahim halkan waa lasoo kala qaybiyey wiilkan u dhashay cumar ismaaciil iyo kalatuun maxamed waxaa layidhi magaca waxaa laga rabaa inay soo bixiso caashacuud haddiiba magaca bixi lagu go-aayo magac waan hayaa ima dhibayo ibraahimna waxaa la yidhi hees banaadir ah ayaa laga rabaa isaga iyo ducada iyo ducada
marka magaca bal maxaad soo qaban lahayd
waa wiil ku dhashay magaalada boosaaso sooma mar haddaad tiri waxaan u malaynayaa in magacyo badan ay maskaxdaada ku wareegayaan magacyo fara badan ayaa maskaxdeeda ka guuxaya laakiin haddiiba ay ku go-aan indhaha isku qabo inay magacii ka qaataan indhaha isku qabaan wayba agtaalaay waxaan u bixin lahaa maxamed amiin maxamed amiin magacaas carruur kale horena u bixiyo ogow marka maxamed amiin waa magacyada aan ugu jecelahay kan ugu horeeya waa magac wanaagsan maxamed amiin waxaa leenahay soo barbaar allaha kaa dhigo kii dalkaaga iyo dadkaada iyo waalidkaaba anfaca waxaan markana dhegeystayaal idiin soo qabanaynaa heestaan kudhigeedu yahay raxma waxaa ku luqeynaya maxamuud cumar waa seer maxamuud
bashubayo raysiyo warwaaqale reexaanu dhowe warar jacaylku waa roob xamadee bashubayo raysiyo warwaaqale reexaanu dhoweeye weliyo rafiiqi weeye kubaaxa weeye farxada ad weliyo rafiiqi weeye ubaxa weeye farxada adduunyada eeroonan lahaydaa eeruxubaruxa uu rabo ohoho iyadoo la racsho ilwada dhistaanoy suraagan weligood eeroonan lahaydaa eeruxba ruuxa uu rabo ohoho iyadoo la racsho reerwada dhistaanoy ubad ay rabbaystan suraagan dhammaaniyo raxraxbiina weeyaan ruuxa uu haleelaa aroori karayo xarmadiyo dhib weeyaane ruuxa uu haleelaa aroori karayo xarmadiyo dhib weeyaan irwada dhistaanoy ubaday rabbaystan isku raagan weligood eeroona lahaydaa eeruma ruuxa uu rabo iyadoo la raacsho
intaas haddaan kaga gudubno heestii raxma iyo codkii seer maxamuud dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray asxaab badan waxaana yidhahdeen waxaan marka hore aan salaamaynaa guud ahaan shaqaalaha v o a gaar ahaana daadiyaasha barnaamijka caashucud iyo daanduray waanu idinka guddoonnay waxaana ay yidhaahdeen waxaan jecelnahay in aan hambalyeyno oo aan bogaadino arooska faarax cabduqaadir cali dhicis iyo igraan ibraahim sheekh cumar oo ka dhacay dalka sacuudi araabiya gaar ahaan magaalada damaam waxaana aan habay yidhaahdeen cabduqaadir cali iyo xaaskiisa faadumo xamse bashiir axmed yaasiin maxamed gabood iyo waxay yidhaahdeen xaaskiisa hooyo fawziya yuusuf iyo dhammaanba reer yuusuf cadar aabe cabdulqaadir cali iyo dhammaanba reer cali dhicis iyo faadumo cali dhicis iyo xamdi cali dhicis iyo qadra cali dhicis iyo cabdiraxmaan cali dhicis qadar cali dhicis waa hagaaga warqadanna haddaan soo qabto ibraahino waxa ay ka timid hooye shamis cabdi carte sahra maxamed xasan buuni iyo sacaada maxamed xasan buuni waa dhammaan ilmo maxamed xasan buuni shamis baa ku jirta maxamed xasan buuni roodo maxamed xasan buuni hodan maxamed xasan buuni iyo kaafiya maxamed xasan buuni iyo deeqa maxamed xasan buuni waa dhammaan ilmo maxamed xasan buuni bilan maxamed xasan buuni iyo cabdiraxmaan maxamed xasan buuni midna lagama soo tegin maasha allah dhammaantoodna waxay kala joogaan u k iyo magaalada boran baa layidhi waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan cabdinaasir maxamed xasan buuni ma anaan garan in reerka mid ka mid a iyo naciimo cabdinaasir cali qadac oo wiil ugu dhashay dalka jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdi muncim soo barbaarayaan leenaha bay yidhahdeen annaguna waxaanu leenahay aamiin soo barbaaroo noqon kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa manfaca aamiin waa tahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur ciise iyo dahabo nuur faray iyo caruurteeda hibo iyo cabdulcasiis geni nuur faray iyo saygeeda isaaq baaley iyo waxay yidhaahdeen farxiyo nuur faray iyo saygeeda sanka iyo cabdisamad nuur faray iyo xaaskiisa iyo hooyo xaliimo macalin xasan iyo aamine ibraahim maxamed iyo muslime ibraahim maxamed aadan ibraahim maxamed iyo xaaskiisa faadumo maxamed xuseen ibraahim maxamed iyo xaaskiisa weli axmed siyaad iyo cabaas abuukar cabdalle iyo salaad cali maxamuud iyo siciid xaajo iyo cabdiraxmaan sheekh isaaq qoslaaye iyo yuusuf maxamed nuur iyo cabdirashiid maxamed cabdiraxmaan iyo maxamed muxudiin atiya iyo xawaluul dhammaan dadkaasna waxay jecel yihiin inay hambalyo u diraan cabdiraxiin nuur faray iyo xabiibo ibraahim maxamed oo wiil ugu dhashay shan iyo labaatankii bishan februari netherlands gaar ahaan bergen obsom wiilkaasi waxaa loo bixiyey fu'aad cabdiraxiin nuur waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa waxaan idiin soo qabanaynaa heesta onkod waxaa ku luqeeya maxamed biike
onkod yahay jacayl iyo roob soo iftiin waye aduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye wayna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka baryi lahayo haddaan soo marudhan lahaa wayna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo waxa aan ka bari ilaayo haddaan soo maruran markaysee kuu ahaatay abkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugadaa in baday markaysee kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayo ayo ayo rugada ayo baday hadana kamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa dana kamaeed baxee sidii sidii gololka reen ayaan ku admeeraya anigoo cawa hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada hadaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo bahay uma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen oniyo bahay uma qabeen adaan kugu dhammaysanaayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen askiyantaloolahay ayo ayo ayo rugadan in baday markuuse aadmi galay
waa tahay codka macaane fanaanka maxamed bikey intaasi ballaanu ku dhaafno dhinaca waraaqaha mar kale dhinacood haddaan jalleecn ibraahim oo warqaxaan soo qabtay waraaq loogu hambalyanayo waa meher dhacay waxaana la yidhi marka hore waxaana salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka caashi ibraahim aadan caashicuud waaw magaciiga ilaa xaafadda la gaarsiin rabay iyo sidoo kale ibraahim xasan garabey daandure dadna yaqaanaaba soo qora warqadan asxaabta hoos ku qoran baa layidhi waa tahay balaan u fiirsaday kaada axmed xasan cawke waa tahay wariyaashiibaa ugu horeeya xasan maxamed yuusuf dhammaantood waa wariyaal ismaaciil xuseen farajar waa wariyaheena ismaaciil maxamed gadiid khadar maxamed cakulle iyo abiib iimaan xasan iyo faysal cabdi axmed iyo maxamed mahad dhamac iyo sidoo kale mubaarak taane iyo cabdifataax cumar cabdulaahi iyo maxamed libaax riyaale iyo mustafe jawhar aw cali iyo khaalid jaamac qodax iyo khaalid maal iyo mubaarak maal dhammaan asxaabtaasi waxay hambaliyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan baa layidhi boqorka mustafe maxamed daahir iyo boqoradda raxma maxamed yuusuf oo meherkoodu ka dhacay koob iyo labaatankai bishan aynu ku jirnay february magaalada hargeysa sidoo kalena aqalgalkoodu ka dhacay baa layidhi isla magaalada hargeysa loo kala kici maaya layidhi ibraahim xaaladan oo kale markaad aragto meheri aroos isku duuba waa tahay shan labaatanka bisha february dhammaan asxaabtaasi waxay duco aan lasoo koobi karin baa layidhi hawada u marinayaan qoyska cusub heese cajiib ah oo arooskana way codsanayaan baa layidhi waa tahay heese cajiib waanu haynaa mardhow ka warsuga dhammaalkanna wuxuu naga soo gaaray hooyo karuuro daahir awaare iyo aabe sheekh bashiir sheekh maxamuud iyo cabdiqaadir sheekh maxamuud iyo abees sheekh maxamuud iyo caamir sheekh maxamuud iyo xalimo sheekh maxamuud iyo xaawo sheekh maxamuud iyo sacdiye sheekh maxamuud maryan sheekh maxamuud salaado sheekh maxamuud iyo aamine sheekh maxamuud iyo nadiifo sheekh maxamuud iyo waxay yidhahdeen doctor maxamuud bashiir sheekh maxamuud iyo xildhibaan cabdiqaadir sheebe sheekh iyo waxay yidhahdeen doctor cabdulqaadir bashiir sheekh maxamuud iyo injineer cabdifataax bashiir sheekh maxamuud iyo maxamed bashiir sheekh maxamuud iyo cabdulaahi bashiir sheekh maxamuud iyo caashe bashiir sheekh maxamuud iyo doctor maymuun bashiir sheekh maxamuud iyo bushaara bashiir sheekh maxamuud iyo asxaab badan waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad iyo heestanba ay gaarsiiyaan doctor cabdiweli bashiir sheekh maxamuud iyo salma cabdulaahi kaarshe oo mehurkoodu uu ka dhacay waxay yidhahdeen caasimadda dalka imaaraadka carabta ah ee abudabi waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaban ee bahida kala siiyo aamiin aamiin ibraahim waa hees cajiiba mar haddii la yidhi heesaha aan inta badan dhegeystayaasha usoo xullo waa heesa aan ka fakernay in dhegeystayaasha barnaamijkan dhegeysanaya in aanay caajis aanay ka qaadin oo ay falax falax ku noqdaan bal heesta xigta waa codkii macaanaa ee fanaanka xasan aadan samatar iyo xayaat
doorsadayo shiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortiyey doorsadayo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhimiyo dhaqashada ka doortay uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey uma dhiganin caashaqa inaan soo dhaweeyey xayaadi hadhibaatada adiga igu dhaariyey xayaadi hadhibaatada adiga igu dhaliyey dabalkaaga xagalayey adeegiyo labin jalayey sunayaashaninayadayey yeesahaa u dhaadhacayey sidaadhayda caana ilkahaaga dholka sidaadhayda caana ilkahaaga dholka dimaqaaga dhiiri difashada dabaylu hadba dhina u rogaya dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugo adhoolkaangu maridha amerka hawdiyo haddaa tahay unguri dhugunta gumarila dunga gumarila dunga gumarila quruxdiisa geeldhalay iyo dhaqanka xoolaa adharaan sidaad tahay noloshaad ku roonjay adharaan waalam sidaad tahay noloshaad ku roonjay idhowlahanka gidayay inta loogu dowgalayay dureeri cashaqayay dhexdaygu kamarayay bal waxaan ku dhaabsado guudhigooda helaya bal waxaan ku dhaabsado
ayso hees falaxfalaxsan mahbano oo ka dhacaysa hayaadee waa hagaag dhinacii warqadaha ayaan ku noqonaynaa haye casho dhuuntaan ku marin lahaa dhuuntan wax walba ibraahin waa lala aadan laakiin nasiib darra way yarta wax badan ba ama wax weyn ma mari karaanba wixii marana kama soo noqonayaan oray waxbaa kasoo noqda mararka qaar waxaa tahay dhinaca waraaqaha mar kale haddaan jalleecno waxay ka timid middan aan gacanta ku hayo leyle maxamed sheekh abukar kalatuun axmed xasan sahre ciidla nuur faysa waa faysa bare axmed iyo raxma maxamuud caydiid iyo nasre maxamuud caydiid raaxo xaashi ismaaciil ridwaan cali quule iyo shukri maxamuud maxamed sacdiye aadan ciy iyo sidoo kale nimco cabdulaahi maxamuud iyo ayaan cabdulaahi cabdi farduus ismaaciil cali ayaan ismaaciil axmed ifraax axmed maxamed iyo dhammaan asxaabta kale ee aanan halkan lagu soo koobi karin baa la yidhi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan xasan cumar nuur oo dacar lagu naanayso iyo marwadiisa kalatuun maxamuud cabdulaahi oo arooskooda uu ka qabsoomay baa la yidhi magaalada hargeysa reerkii isku raaga ubad khayr qabana kala hela ilaahay ha idinka dhiga baa la yidhi duco halkaasi ku dhan tahay aamiintan u raacinaya waa hagaag dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray hooyo sadaad maxamed aadan iyo caaqil cabdiraxmaan cabdulaahi cali iyo yuusuf cabdulaahi cali iyo cabdiqaadir cabdulaahi cali iyo saynaan cabdulaahi cali iyo raxmo cabdulaahi cali iyo farduus cabdulaahi cali iyo aamine cabdulaahi cali hooyo safiya axmed diiriye iyo mustafe cabdi cawad iyo naasir cabdi cawad iyo maxamed cabdi cawad iyo mawliid cabdi cawad iyo rashiid iyo axmed iyo yaasiin iyo xuseen iyo bashiir iyo cawil cabdi cawad iyo waxay yidhaahdeen raxiima iyo nimco iyo aanisa iyo asma iyo ayaanle iyo dhammaan reer cabdi cawad waxaa kale oo taaniya diraya saciid sheekh cumar yuusuf iyo naasir cabdi xirsi iyo maxamed cali maxamed iyo waxay yidhahdeen axmed cali nuur iyo ismaaciil xuseen farjar waa wariyahana v o a iyo cabdicasiis maxamed afrax iyo maxamed jirde goole iyo cabdixakiim maxamuud shirwac wariyaheenna hargeysa iyo koosaar cabdiraxmaan faarax iyo maxamuud ibraahim xaaji nuur iyo cabdi fataax aadan cumar waxayna jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdinaasir cabdulaahi cali iyo waxay yidhahdeen raxmo xaaji cabdi cawad indhadeero waxaana ay leeyihiin farxad iyo reynreyn iyo nolol raaxo badan ayaan eebeda ka baryaynaa Anaguna- aqalgalkiina waa tahay aamiintii baan la soo degdegay ibraahin oo bal heesna u raaci heesta aan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa waa aan damaq jacayl Ay.
dad israba warkood kaa daadashay waaw ibraahin ma si in yar maad kusii dar waxay ugu darayd
tii aan dunida rabay markii aan dulimid iyadoo doog dhex jiiftoo daawanaysa ubaxoo durba gareeska furatoo sii daysa timihii ibraahin waa waxaan kaa celinaya unbaad gaartay waa tahay halkii aan kaa celinayaad gaartay haye waxaan maqli jiray waxaa lagaa celinaya maxeerada salkeeda ah waxaa tahay waa heestii adaa damaq jacayl dhammaystiranayo damaq jacayl banaankii axmed muuqin
andamaq jacay dad israba warkood ka daadijay waxay ugu daray markii aan dullimi tangimiga rabay andamaq jacay dad israba warkood ka daadijay waxay ugu daray markii aan dullimi tangimiga rabay iyadoo dog dhex jiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog doog dhex jiifto daawanaysa mubaaxo sawraaxada macdayo gurbaa garayski furaatayo siidaysa timi sawraaxada macdayo gurbaa garayski furaatayo siidaysa timi عني ما ديسا مستوى مكسيسا دمنا ما يخسرتا يا دوقو هلي تراين دبو محاك فريقي دبو دبو دبو محاك فريقي daduu daduu daduu maxaa ka faliilay
waa tahay gabagabadii barnaamijka ayaan soo gaarnay iyo waraaqihii iyo heestii ugu dambeysay ayaan idinkaga tegi lahayn balan soo qabto waraaqaha ugu dambeeya mid ka mid a waxay ka timid xuseen xasan dhaqane oo wariyaha v o a ee beledweyne maxamed cismaan makaraan iyo axmed cabdi caraale kaaho cabdi caraale caasho cabdi caraale faysal cabdi caraale iyo eedo timiro caraale afrax iyo faysal caraale afrax iyo cabdulqaadir cumar caraale iyo aadan cumar caraale asxaabtu way fara badan yihiin iyo kuwo kaloo badan baa layidhi dhammaan dadkaasi waxay tahnid dhalasho u dirayaan aadan cabdi caraale iyo qaali cabdi iidow sabriye oo ay gabar igu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda kooshin waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda tahnid taa lamidan waxaa diraya baa layidhi maryan maxamed barkhadle iyo cabdi iidow sabriye iyo ayaan cabdi iidow iyo libaan cabdi iidow iyo madiino iidow sabriye iyo dahabo iidow sabriye iyo ruqiyo waa ruqiyo iidow sabriye waxay leeyihiin qaali cabdi iidow sabriye iyo aadan cabdi caraale gabadhaasi ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda kooshin allaha ka dhigo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray caasha arda xaaji yuusuf siyaad iyo maxamuud xaaji yuusuf iyo saciid xaaji yuusuf iyo axmed ayaanle saciid iyo doctoresa faaduma maxamed cabdi iyo farxiyo cali xaashi iyo amaal sheebe sheekh maxamuud iyo cabdinajiib sheebe sheekh maxamuud iyo cabdiwahaab shebe sheekh maxamuud iyo cabdiraxmaan daahir awaare iyo maxamed daahir awaare iyo cali daahir awaare iyo axmed daahir awaare iyo saciid daahir awaare iyo abshir daahir awaare iyo cabdirashiid daahir awaare iyo waxay yidhahdeen cabdirasaaq daahir awaare iyo mursal daahir awaare iyo yaasiin daahir awaare iyo waxay yidhahdeen jawaahir daahir awaare iyo faadumo daahir awaare waxayna taaniyad gaarsiinayaan doctor cabdiweli bashiir sheekh maxamuud iyo salma cabdulaahi kaarshe oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada abudabi waxaana meherkaasi aan eeb uga barinaa inuu u horseedo nolol raaxo badan iyo guur ay ku nastaan aamin ayaan leenahay aniguna aamiin ayaan leeyahay warqadda ugu dambaysa ibraahin oo dhinacayga waxay ka timid hooye maryan nuur ducaale iyo sahre ciidla nuur iyo raxme ciidla nuur iyo axmed ciidla nuur iyo ifraax ciidla nuur iyo xasan ciidla nuur iyo nimco ciidla nuur najma ciidla nuur iyo ibraahim ciidla nuur iyo maxamed ciidla nuur iyo mumtaaz ciidla nuur iyo mubaarag ciidla nuur iyo muha ciidla nuur dhammaantoodna waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan siciid jirde heybe jire iyo marwadiisa hodan axmed cali oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada hargeysa waxa ay leeyihiin meherkaasi ibraahim oo heesna way soo raaciyeen waxay yidhahdeen heestanna noo raaciya annagaaba sidane waa heesta alkudhageedu yahay aroos oo ay ku luqeeyaan kooxda xidigaha wanaagsanid waxay kugu hataa halowsiga galgacal halku doonaye waxa hagar la'aan hooyigay dhisteen loogu hoynayaa loo hoynayaa
habandhalatiidiyo iba badan ayaan xanashada jacayl awayo markay wada heleen arooska weli garay hambalyaanu dhiciye hambalyo
heestaasi ayaa ugu dambaysay barnaamijkeenii hambaryada iyo heesaha inta aan mar kale hawada ku kulmi doono waa caashi ibraahim xaashi cuud iyo ibraahim xasan daandure oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
marwahoodaliyo injineermaatiisi antiyey ilkama maqni annaguna haddaanayo bolladii ducanhooya nidhi
codkaasina wuxuu gebagabo yahay idaacaddeenii galabnimo waa idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intayna idaacadda caawa ee toddobada fiidnimo ku kulmayno waa bahda v o a idinkaga tegaya sidaas iyo kulantiin dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.